kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa qadka telefoonka ee magaalada minneapolis gobolka minnesota inoogu jira wasiirka socdaalka iyo sinjeedaha dalka canada axmed xuseen dirir oo la kulmay maanta kulamo goosgoos oo kala duwan jaaliyadda soomaalida isagoo haatan ka soo baxay kulan ballaaran oo jaaliyadda halkaas kula yeeshay axmed kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a mahadsanid jaamac waaloha ugu horreyn waan kaaga mahad celinaynaa adigoo daalan waktigan inaad si toosa qadka noogu soo geshid bal waxaad wax yar nooga taabataa socdaalkaagan aad kulamada kala duwan jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo ah meesha ay soomaalida maraykanka ugu badan yihiin aad kula qaadatay
horta jaamac aad baa umahadsan tahay barnaamijka ay igu soo dhaweysay laba gobolka minnesota waxaa u imid arrimo badan dowladda canada waxay iisoo dirtay horta number one inaan la shiro gobanatooraha gobolka minnesota waxaan kaloo la shiray hay-ado badan oo u shaqeeyo ummadaha kala kala duwan oo minnesota degan communitiga soomaalidana waa la kulmay waxaa og tahay maaragtay canada iyo mareykanka dhaqaalo xiriir oo ganacsi oo aada iyo aada u weyn baa ka dhexeeyo marka dowladda sare keliya ma aha dowladaha dowlad goboleedyada oo mareykanka iyo canada waxaa ka dhexeeya maxaan ku dhihaa ganacsi badan oo muhiim ah minnesotana gobol ahaan canada aad bay ganacsi badan ula yeelataa oo dhaqaalo dhaqaalo badan baa labada dhinac u gudbo marka gobonatooraha la shiray waxaan kaloo u imid gobolka minnesota inaan u sharxo dadka minnesota immigration socdaalka boliciga socdaalka canada iyo isbedelka iyo waxyaalaha canada ay qabanayso iyo waxyaalaha canada maarata ay ku tala jirto qabato
axmed marka waxaad noo taabataa kulamo kala duwan baad soomaalida la gashay maanta gelinkii hore gelinkii dambe aan idhahdo waxaad aragteen in dheergaradka soomaalida culamaaudiinkii aqoon-yahanadii ganacsatadii iyo dadkii u dharayaaqaya bulshada caawana shir weyn ayaad kula kulantay muhiimadda ay iyaga iyo adigaba shirka idiin lahaayeen iyo qodobadii aad ka wada hadasheen
a waxaan ka wada hadalnay waxyaalo badan horta waxyar xoogaa sharaxaad baan galay siyaasadda canada iyo iyo iyo sida sidaan hore ugu sheegay barnaamijka dowladda canada markay timaado arrimaha qaxootiga iyo arrimaha sharciga iyo iyo iyo jinsinimada waxa kale oo aan sameeyey waxa weye su-aalo badan baa ka jawaabay oo dadka aqoon-yahanada iyo culamada soomaaliyeed ay lahaayeen oo ay iga weydiinayeen canada waxa ay qabanayso iyo boliciska ay soo wado marka su-aalo badan baa ka jawaabay ayagana su-aalahan weydiiyey marka wadahadal fiican baa yeelanay ururada kale oo oo minnesota degan oo dadka kale dhanna u shaqeeyo ayagana maaragtay wadahadal noocaas oo kale aan yeelanay su-aalo badan bay weydiiyeen anigana su-aalaha wasiir axmed xuseen waxaad sharaxaad naga siisaa soomaali badan oo maraykanka degan oo welwel ka qaba isbedelka siyaasadeed ee dalkan ayaa marna u lugeeya marna siyaabo kale oo sharci darro ah ku gala canada sidee ayay dowladda canada oo aad adigu u qaabilsan tahay arrimaha soo galootiga u soo dhaweyneysaa dadka soomaalida ah ee maraykan ka soo cararaya ee canada imaanaya
horta jaamac dadka canada waddan waxa weeye ogol in maxaan ku dhilahaa dad immigration immigration canada wa wa wa waa waddan furan waa waddan ogol in dad ajnabi ay qaataan oo ay ka shaqeeyaan canada oo ay usoo guuraan laakiin muhiimadda waxa weeye in ay soo maraan inay maaa maxaan ku dhilahaa albaabadii loogu talagalay ay soo maraan waxa aan diidanahay waxa waaye shaksiyaad ama ama dad dad ka socdo inay xuduudka soo gudbaan ayagoonan maaragtay albaabada loogu talagalay soo marin marka taas canadana dan maugu jirto maraykanna dan maugu jirto dadka safraayo oo jidadkaas soo qaadanayana dan maugu jirto sababto ah jidadkaas oo oo sharci darada ay marayaan dhibaatay u keeni kartaa marka fariinteeda fariinteeda marka aan aan usoo gudbinayay dadka raba inay saas sameeyaan oo soomaali keliya maaha ummado kaleo kala duwan waxaa jiro saasoo kale ku fikray inaan idhaahno canada hadaaratid inaad timaado oo shaqaysatid siyaabooyin waxaa jiro aada u soo xareyn kartid application oo albaaba loo soo maray leedahay si sharci sharci sharci ah oo xalaal ah ayaad codsi usoo gudbisan kartaa waaye
laakiin waxa aan diidan lahay waxa waaye albaaba loogu talagelin in wadanka lasoo maro in maxaan ku ilaha xuduudka lasoo jeexo ayadoonan albaabada loogu talagalay lasoo marin taas wey midda aan diidan lahay marka kanada waa wadan furan waa wadan ogol in ummadaha kala duwan adduunka ay yimaadaan ay ka shaqaystaan laakiin waxa aan diidan lahay waxa waaye immigrationka oo xaaraanta ah oo qofka sharciga isagoo jabinaya inuu wadanka soo galo inuu kasoo boodo waa garanay maaragta albaabada loogu talagala soo marin mudane axmed xuseen intii aadan ku biirin siyaasadda wasiirna aadan noqon xildhibaanna aada noqon waxaan ogahay inaad u ololeyn jirtay danaha dadka soomaalida iyo bulshada kanadiyaanka waxyaabihii aad ka shaqayn jirtayna waxaa ka mid ahaa in tan koowaad la hagaajiyo xiriirka canada iyo soomaaliya adigoo ku andacoon jiray afrikaanka ama dadka ugu mado madow ee canada ugu badan inay soomaali yihiin islamarkaana hay-adda horumarinta canada u qaabilsan ee sida aysan haysanin ogolaasho inay soomaaliya si toosa uga shaqeyso hadda maanta adaa wasiira dowladdii ayaad ku jirtaa maxaad arrintaa ka qabateen oo aad ka bedesheen
wallahi hortale waxyaalo badan baa isbedelay hortale laba waxbaa raacaan ka hadlo midka koowaad waa waa arrin u baahan in laga shaqeeyo oo ah soomaaliya wadan ahaan safaarad ma ku lahaa wadanka canada taas marka waxay yareynaysaa xiriirka labada dowlad ay lahaan karaan marka soomaaliya haddii safaarad lahaan lahayd waxaa u moodaa in xiriirka uu kasii ficnaan lahaa labo intaan dowladda qabsanay lacag badan baa baa soomaaliya loo qoodayay abaartii waagii abaarta waagii ka horeysay iyo iyo iyo iyo iyo siyaabo kale oo amniga ku saabsan iyo waxyaala noocaas marka arrimahaas baan ba ba baa xooga saaray boqol iyo sagaal iyo toban milyan oo dollar waxaa jiro aniga shaksi ahaan wasiir ahaan aan dowladda dowladda anoo matalayo aan aan ku dhawaaqay bilo ka hor boqol iyo sagaal sagaal iyo tobankaas milyan labaatan iyo kow milyan waxaa lagu qoondayay soomaaliya ka horna waxaa jira lacago ka duwan oo abaarta intaysan dhicin ka hor soomaaliya loo qoondeeyey dowladda canada waxaa u moodaa inay usoo laabatay mucaawinaaddii ay soomaaliya siin jirtay si xoog lehna ay u taageereyso nabadda iyo nabad sugidda iyo iyo horumarka soomaaliya laakiin sida sidaa hadalka ku bilaabay haddii aysan safaarad meeshii ka jirin xiriirka xoogaa intuu noqon karo ma noqon karo marka jaamac intaas bay noqonaysaa inaan hadalkeena ku koobno because waa lii yeerayaa marka waxaan u baahanahay inaan barnaamij kale ka qayb qaato aad aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waana kaaga mahad celinaynaa waktigan dambe oo aad na siisay fursadda axmed xuseen aad iyo aad ayaad umahadsantahay mahadsanid jaamac mahadsanid thank you